Ururka dhalinyarada cagaarsan ayaa beeralayda deegaanada dhaca waqooyiga Kismaayo gaar ahaan deegaanka Buule Guduud ugu tagay booqasho ay ku dhiirigelinayeen beeralayda ah isla markaana ay u guurgeli lahaayeen ururka dhalinyarada cagaarsan ayaa beeralayda ah deegaanada dhaca waqooyiga Kismaayo gaar ahaan deegaanka Buule Guduud ugu tagay booqasho ay ku dhiirigelinayeen beeralayda isla markaana ay u guurgelayeen qaabka ay wax u beertaan iyo caqabadaha ay kala kulmaan beerashada iyo iibgeyntaba. Ugu horeyn, xalana Sheekh Yuusuf Aadan oo ka mid ah beeralayda deegaanka Buule Guduud ayaa ka warbixiyay wax soo saarkooda iyo caqabadaha ay la kulmaan isagoo codsaday in laga caawiyo qalabka wax soo saarka iyo dawooyinka beeraha isla markaana ay helaan iibgeyn caalami ah.
beerahana arkaysa een, waan beeranaa maadaama maaragta een, deegaankii dadka deganaan nahay marka een, alxamdulilah ilaah noogu nimceeyey beerihii Een, waxaan u baahan nahay beerihii markaan beerno suuqooda aad noogu xun suuq la-aan daran un baan hayse ma oge alxamdulilah aad u ilaahay noogu nimceeyey Een, beeroleyda khaasatan een, sanadka hadda lasoo dhaafay biyo oo culeys badanaan soo marnay alxamdulilah haddana ilaahay wuu noogu nimceeyey Een, markaan ka hadlo biyihii culeysaad fara badanayna soo gaarsiiyeen marka een, biyihiina hadda waa kasoo dhammaanay alxamdulilah caqabad badanaa iska ina haysto oo ay ka mid tahay een, suuq la-aan daran wixii markaan soo saarno oo beerihii aan ku dhiboonno oo maaragtay een, wax allaale wixii aan haysan ay nooga baxaan Een, waxaan aad noo haysto oo suuqooda aad noo dhibaa qudaartii dalagii marka markaan wixii suuqa geynaba wixii waxba lama raba yaanyada caagii hal doolarana la siiyaa Een, asalaatada saas camal loorkii laba door iyo hal door iyo baraan qaadanaa marka caqabadaas oo suuqaas ay moogiyey sida annada kale aad u ilaahay noogu nimceeyey dowladda waxaan ka codsanaynaa een, agabyada iyo maaragtay iyo dawooyinka in maaragtay dawo tayila nala siiyo Een, suuqina aad uu noogu xun yahay suuqaasna maaragtay haddii een, haddii suuqaas maaragtay een, ay wax dhoofis ay loo heli karin waxaan jeclaan lahayn in qudaarta ay noo dhoofto ugu dambeyntiina gudoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsan maxamed shariif cabdulaahi ayaa ka hadlay socdaalkooda deegaanada waqooyiga Kismaayo iyo waxa uu salka ku hayo waxaan maanta u soo baxnay deegaanka waqooyi een, ereyada deegaanka buuloguduud een, taasoon u imaanay in aan dhiirigelin u samayno dhallinyarada reer jubbaland ee ka sameeyey deegaankaas wax soo saarka runtii qiimaha badan waxaan imaanay beer ku taalla webiga een, dhinaciisa oo dhanka buuloguduud ah runtii waxaan ku aragnay beertaas een, dalag aad u qurux badan oo dhallinyarada reer jubbaland ay ka soo saareen taasoon rabno in aan ayaga dhahno waad ku mahadsan tihiin shaqada qiimaha badan ee deegaanka aad ka qabateen annaga haddii aan nahay bahda cagaarsan mar walba waxaan u taagannahay ilaalinta deegaanka iyo dhiirigelinta dhallinyarada reer jubbaland in ay dalkooda maalgashadaan waxna ka soo saartaan si ay ula mid noqdaan dhallinyarooyinka hormaray ee adduunka